إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay fariisimo askarta dowladda federaalka oo kuleeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo gobolka gedo dagaallo lagu jebiyey askar ka tirsan maamulka jubbaland khasaare nafeenna lagu gaarsiiyey ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo askarta xabashida ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka oo kuleeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay iyo bakool askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa odayda ah oo darawal mooto bajaaj ah ay ku dilay duleedka magaalada muqdisho roobab daadad wata oo khasaare nafeed geystay ayaa ka da-ay magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ah ee madaarista walaayaadka islaamiga ah gaar ahaan shan iyo tobanka juus dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay fariisimo askarta dowladda federaalka oo kuleeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali dadka ku dhaqan magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa saaka waxay ku weebiriseen iyadoo magaalada rasaaso ay ka dhacayso ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee halkaa ku sugnaa in muddo ah ayuuna dagaal ku socday war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa looga hadlay dagaalka kaa oo ciwaankiisu ahaa mujaahidiinta oo weerar culus ku qaaday degmada balcad war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay saaka oo sibti ah salaadii subax kadib weerar xoogan ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiintu ay ku leeyihiin degmada balcad ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu yidhi mujaahidiintu waxay rasaasta cadowga uga soo bilaabeen dhowr jiho oo magaalada ah waxaana allah fadligiis dagaal kooban kadib ay gacanta ku dhigeen saldhigga balcad iyo inta badan xaafadaha degmada kadib markii maleeshiyada riddadu ay fariisimahooda ka carareen sida war-saxaafadeedka ku qoran dagaalka ayaa kusoo aruuray saldhig ciidan oo murtadiintu ay ku lahaayeen baa lagu yidhi war-saxaafadeedka agagaarka xarunta maamulka riddada ee degmada balcad halkaas oo mujaahidiintu ay la beegsadeen camaliyad istishahaadi ah xilli ay ku sugnaayeen inta badan maleeshiyadii kasoo carartay fariisimihii iyo xarumihii ay mujaahidiintu dagaalka kula wareegeen war-saxaafadeedka kasoo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay inuu jira khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaadiid oo la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ah ee saaka lagu weeraray degmada balcad taasoo soddon kilomitir u jirta magaalada muqdisho ee caasimada ah khasaaraha ugu badan ayaa cadowga ka soo gaaray camaliyadda istishaadiga ah ee lagula beegsaday saldhigga ay isku aruursadeen ee u dhow xarunta maamulka riddada ah ee degmada ayaa lagu yeeray war-saxaafadeedka qaar ka mid a dadka ku sugan magaalada balcad ayaa waxa ay sheegayaan in gudaha magaalada ay ku arkeen ciidamo dhaawacyo ay soo gaareen kuwaasoo ka tirsan dowladda federaalka ah si weyn ayaa degmada balcad iyo degmada jowhar iyo magaalada muqdishoba looga hadal hayaa weerarka saaka xarakada shabaab mujaahidiin ay kula jirmaaday ciidamada ku sugnaa saldhigga degmada balcad horey magaaladan marar kala duwan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday iyadoo askar ku laysay kuwo kalena ku dhaawacday insha allah wuxuu kusoo kordha xogtan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan
saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo gobolka gedo warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo kala duwan oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder howlgallo kala duwan ayay saacadii tegay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolada dalka howlgalladan ayana iskugu jira kuwa toosaya qaraxyo waxaana lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka haddii aynu ku horeyno gobolka banaadir howlgal mujahidiinta ay ka fuliyeen degmada dharkiinle iyo magaalada muqdisho ayaa lagu dilay faarax dhabarley oo ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla banaadir howlgal gaar ah oo mujahidiinta ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa baangaraafka ee uu mareykanka soo tababaray askariga la dilay ayaana magaciisa lagu sheegay aadan macalin cali gobolka banaadir ayaan weli ku jirnay ciidamada mujaahidiinta weerar ay xalay ka fuliyeen xaafadda sanca ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen xasan gorgor oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada dowladda federaalka qeybta laga soo doortay gobolka banaadir gobolka jubbada hoose faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo lagu jebiyay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay inta u dhexaysa gudko iyo towfiiq ee duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka bay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada nasaarada xabashida ethoobiya ee degmada qansax dheere isla bay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada xabashida ethoobiya ee degmada bardaale dhanka gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada waajid gobolka gado howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawe ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa milatariga kaasoo lagu magacaabi jiray warsame gaadiid waxaana laga soo qaniimaysay qorigu sitay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa odayda ah oo darawal mootobajaaj ah ay ku dilay duleedka magaalada muqdisho maxamed cubeyd ayaa ka waramaya jimcaale xasan xuseen oo ahaa aabe ku jira da-da lixdameeyada ayaa waxaa habeen hore lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho dilka aabbahan ayaa waxaa ka dambeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano boliis militaro ee ku sugan ceelasha waxayna abbaaree afar saac uu yihiin rasaas isagoo gurigiisa usii hoyaadaya aabbahan waayeelka ah ayaa ku shaqaysan jiray mootobajaaj in muddo ah ayuuna meydkiisu yiilay goobta lagu dilay ehlada ninkan la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in ayaga qudhooda ay naftoodu halis gashay kadib markii rasaas aan loo meel dayin ay ku soo rideen askar ka tirsan dowladda federaalka
alxamdulilah nina walaalkayna oo xalay lagu dilay degmada ceelasha waxayna dileen ciidanka booliis militari oo gardarcad ku dileen xalayna markii meydkaana aaday oo meydka inaan soo qaata aan damacay oo haddana rasaas ila dhaceen ilaahay haddana xalay iga badbaashay nin oo walaalkayga jimaalo xasan xuseen waay ninka la dilay aabbeya xalay afar saac markay ahayd lagu sheegay ceelasha in lagu dilay qof oo caalaqaataa inuu dilay oo rasaas ku daadiyey oo soo waddada soo maraaya oo markaas bareer ah cad u dilay waxaa waaye anag kama daba harayn haddadaana joogo kama daba harayna ninkaas ciidamada dowladda federaalka ayaa si joogto ah u xasuuqa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool muqdisho iyo hareeraheeda roobab daadad wata oo geysta khasaare nafeed ayaa ka da-ay magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa roobab daadad wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida etoobiya halkaas oo lasoo sheegayo inay dad ku dhinteen wararka ka imaanaya magaalada jigjiga iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ku waramaya in roobab geystay khasaare naf iyo maalba leh ay ka da-een halkaas sida ay kusoo waramayaan dadka deegaanka ugu yaraan saddex caruur ah ayaa lasoo werinayaa inay la tageen daadadka kuwaas oo kusoo fatahay inta badan magaalada jigjiga iyo deegaanada hoos yimaada wararka ayaa intaasi ku daraya in toga dhex mara bartamaha magaalada jigjiga uu ku fatahay xaafadda afaraad ee magaaladaas waxaana lasoo warinayaa in daadadka ay la tageen guryo ay degaanaayeen dad danyar ah inta badan gobolada dalka iyo dhulka ay xoogga ku haystaan dowladaha itoobiya iyo kenya waxaa ka curtay roobabka gu-a kanaalka wararka ee alkataabi ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee madaarista walaayaadka islaamiga ah gaar ahaan shan iyo tobanka jus warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
mu'asasada warbaahineed ee alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta laba tartankii la qabtay sanadkii kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada muuqaalka ayaa lagu soo gudbinayaa shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka taasoo ay ku tartamayeen caruur da-yar ah oo dhammaantood ay xifdisan kalaamka allah casa wajalla ardayda kasoo muuqanaysa isdaarka ayaa qur-aanka u akhrinaya si deganaan iyo dhiirnaan ka muuqata tartanka ayaa waxaa saddexda kaalina uga horeysa kala galay salmaan mustafa cabdulkariim oo galay kaalinta koowaad usaame ibraahim moxamed oo galay kaalinta labaad iyo cubayd bashiir axmed oo galay kaalinta ugu dambeysa ee saddexaad haddaba waxaan idinku duwayaa saddexda arday ee kaalmaha hore galay oo akhrinaya aayado ka mid ah qur-aanka kariimka
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
mu'asasada alkataib ayaa maalmo ka horbaahisay qeybta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka oo lagu soo bandhigaya ardayda ku tartamaysay tobanka juus iyadoona la filayo in xiliyadan ugu soo wajahan la baahin doono qeybta saddexaad oo ah soddonka juus ee qur-aanka kariimka ee ardayda ku tartamaysay
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dabqa saara hantiyadeed geystay ayaa ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed ciise faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab xoogan oo shalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dabkan oo socday dhowr daqiiqado ayaa baabi'iyey carwooyin lagu iibiyo dharka wuxuuna ka bilowday dabkan dukaanada carwooyinka ee ku yaala dahablaha isagoona kusii faafay goobo ganacsi oo kale oo ku yaala ilaa qeybaha suuqa maacuunta gurmadi kala duwan oo ay sameeyeen ganacsatada ayaa waxaa lagu guulaystay in la damiyo dabkan qaar ka mid ah ganacsatada oo gobjooga ka ahaa halka uu dabka ka kacay ayaa faahfaahin ka bixiyey iyagoo sheegay inay gubatay ugu yaraan konton carwo oo lagu iibiyo dharka ciidda waa kuwaan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya dabka suuqa uu saameeyey waa bakaaro waa qaybta la yidhaahdo khaliifo ilaa sarta calidheere inta ka dhexayda ilaa suuqa meesha xalwada xalwa baariyow intii ka dhexayda weeye marka waxaasoo dhan oo dhibaato ahna waxay ku dhacayaan waa dad ganacsataa masaakiina oo waxba wax awoodo ay damdamis male oxygen male waxa weeye cid haddii dhibdhaco u soo gurmanayso degdeg ugu soo cararaysaa ma jirto waxaad sugaysaa damdamis waxaad sugaysaa intaasoo saacadood sugaysaa dadki waxba ma qabsan karaan waxay ku jiraan wada jiingado marka dhibaatada waa udiin jeedaa sidaas waa u jeedaa sidaasay u dhacday alxamdulilah qadar eebba ayaa halkan ka dhacday suuqii halka sidaad arkaysaan ama kaamirooyinka aad ka arkaysaanna burbur xoogan ayaa soo gaaray marka hantida burburtana lama qiyaasi karo intaasoo malaayiina oo dada ama ganacsataa hantidooda meeshaasi ku baaba'day marka alla subxaanahu watacaala ayaa fadli u sugnaatay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya gubashada dhowaan ayayna ahayd markii sidan oo kale u gubtay warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa